iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu
redio simba siinba sii dhegahaaga ha ku siiso wararka sugan redio simba markaan daarnaba dig ma soo yareen madayax gacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya toogasho ka dhacday xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weerar xooggan waa weerar xooggan oo khasaare kala duwan geystay ayaa lagu qaaday fadhiisin ciidanka jabuuti ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka hiiraan wabdi ka socda beesha caalamka ayaa gaaray magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamulka galmudug hogaamiyaha galmudug ee wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa kulan xasaasi ah waxa uga socdaa magaalada dhuusmareeb maamulka puntland ayaa ciidamo fara badan geeyey gobolka sanaag oo muran kala taagan yahay somalilan odayaasha gobolka hiiraan ayaa cambaariyey dilalkii afduubka ka dhaca gobolka hiiraanna xilli baaqna u direen cid walba ay ka qayb qaadanaysa falkaasi ka dhaca gobolkaasi hogaanka xaqudirirka gobolka hiiraan ayaa lagu eedeeyey inay wadaan qalalaaso lagu doonayay in dagaal uu ka qarxo maamulka hirshabelle dab khasaare kala duwan geystay ayaa ka kacay guri ay ku sugnaayeen caruur yaryar oo ku yaala deegaan duleedka ka ah magaalada dhuusmareeb maamulka gobolka gedo ayaa sheegay in xal laga gaaray khilaaf xoogan oo u dhexeeya maamulo deegaano hoos yimaada degmada luuq ee gobolka gedow wararka dibadda duhurnimidkan simbidiin haysana waxaa ka mid ah jabhadda balasooriya ayaa weerar ku qaaday cutub ka mid ah dalka morocco iyo markab laga leeyahay dalka turkiga oo laga afduubtay galbeedka qaaradda afrika waa duhurnimo axad ah taariikhdun inay ku beegan tahay afariyolabaatanka bisha koowaad sanadka labakunlabaataniyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkan iyagii oo fidsan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya toogasho ka dhacday xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta warkan haya waxaa barqinimadii maanta laba qofood oo shacaba lagu dilay isgoyska carwe idko degmada warta nabadda ee gobolka banaadir rag bastoolada ku hubaysan ayaa waxaa la sheegay in dilkani ay geysteen islamarkaasna ay goobta isaga baxsadeen dilka kadib dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen in rag bastoolada ku hubaysan ay dileen laba qofood aan heybtooda la garanayn xilli ay ku sugnaayeen isgoyska carwe idko oo u dhexeeya xaafadda labadhagax iyo isgoyska baarwax ee degmada holwadaag ee gobolkani banaadir dilka kadib ayaa waxaa goobta uu dilku ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan dowladda waxaana muddo hakad galay socodka dadka iyo gaadiidka walow markii dambe uu furmay ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ee dilka labadan qofood loo geystay sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilka maanta ka dhacay iskoyska carwe idko ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka maalmihii dambe waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay dilalka iyo qaraxyada waxaana muddo ka yar afar iyo labaatan saacadood gudahood magaalada muqdisho dilal qorshaysan loogu geystay ku dhowaad toban qofood oo isugu jiray askar ka tirsan ciidamada dowladda dad shacaba iyo siyaasiyiin kuwaasi oo lagu dilay qaraxyo iyo dilal qorshaysan oo ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho iyadoona dilalkan maanta ama dilkan maanta ka dhacay tahay isgoyska carwe idko ee magaalada muqdisho uu kusoo aadayo xili saakay xaafad ka tirsan waa xaafadda lagu magacaabo xamar jadiid oo ka tirsan degmada warta nabadda ee gobolka banaadir in la sheegay dadka ku dhaqan inay kusoo tooseen meydka laba qofood oo wadada yaalla waxaana la sheegay in aan la garanayn cid geysatay dilka labadaasi qofood
wafdi ka socda beesha caalamka ayaa gaaray magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamulka galmudug dhinaca kalena hogaamiyaha maamulka galmudug iyo wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa haatan kulan xasaasi uga socda magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamulka galmudug cabdiraxmaan koronto ayaa faahfaahinta horkan haya magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug waxaa maanta gaaray wafdi ka socda qaramada midoobey oo hogaaminayay ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swan sidoo kale wafdigan waxaa ka mid ahaa xubno kale oo qaramada midoobe ka tirsan kuwaa oo qaramada midoobe u qaabilsan taageerada maamul goboleed maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb kusoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali ciid waxaana loo gelbiyey wafdiga qaramada midoobey madaxtooyada maamulka galmudug ee magaalada dhuusamareeb halkaa uu kusoo dhaweeyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor waxaa haatan madaxtooyada maamulka galmudug ee dhuusamareeb wuxuu kulan ugu socdaa madaxweynaha maamulka galmudug uu weheliyey ku-xigeenkiisa iyo ergeyga qaramada mudo u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan kulankan ayaa waxaa la sheegay in loogu hadlayo arrimaha siyaasadda soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo maamulada dalka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya isku khilaafsan yihiin ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu doonayo inuu xal waara uu ka gaaray arrimaha siyaasadda soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka galmudug uu ka mid yahay maamulada sidoo kale dadaalka ugu jira sidii xal waara loogu gaari lahaa arrimaha khilaafka siyaasadda ee doorashooyinka dalka oo puntland iyo maamulada kale ay isku haystaan ergeyga qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya ayaa sidoo kale dhowaan waxa uu tagay magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya wuxuuna halkaas uu kula kulmay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis lafta gareen waxayna ka wada hadleen arrimaha siyaasadda soomaaliya wafdigan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa qaramada midoobey mas-uuliyiin ka socda hay-adda u n d p iyo w f b ee qaramada midoobey waxaana madaxweynaha maamulka galmudug ee dhanka kale ee kala hadleen taageerada ay siisay qaramada midoobey maamulka galmudug iyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyo sidii mashaariicda loogu furin lahaa magaalada magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug maamulka galmudug ayaa wuxuu ka mid yahay maamulada dalka ka jira waxaana qaramada midoobey ay doonaysaa in xal waare ay ka gaarto ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan ayaa haatan wada dadaaladii ugu dambeeyey ee ku aadan sidii xal waare loogu gaari lahaa khilaafka arrimaha doorashooyinka dalka wuxuuna bilaabay haatan inuu kulamo ula qaato madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka wuxuuna dhowaan uu ku wajahan yahay magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland iyo magaalada kismaayo halkaas uu kula kulmi doono madaxweynayaasha diidan qaabka dowladda dhexe ee soomaaliya u wajahaysa arrimaha doorashooyinka waa puntland iyo jubbaland sidoo kale waxaa kulamada la sheegay in lagu soo biiri doono safiirka mareykanka ee soomaaliya u qaabilsan yamamuto kaa oo muddooyinkii ugu dambeeyay dalka ka maqnaa waxaana la filayaa in soo laabashadiisa kadib in kulamo uu iskugu yeero mucaaradka iyo madaxweynayaasha maamul goboleeda dalka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya si uu xal waar uu gaaro arrimaha khilaafka doorashooyinka dalka oo dowladda dhexe ee soomaaliya ee shuruud ee ku xirtay in maamulada puntland iyo jubbaland ay soo gudbiyaan gudiyada la guddiyada laga doonaya ee inay ka qayb qaataan doorashooyinka kadib kadibna ay gudageli doonto dowladda dhexe ee soomaaliya wadahadal ku aadan qaabka doorashada ay noqonayso
hogaanka xaqudirirka gobolka hiiraan ayaa lagu eedeeyey inay wadaan naqallaaso lagu doonayo in dagaal uu ka qarxo maamulka hiirshabelle dhinaca kalena odayaasha gobolka hiiraan ayaa cambaareeyey dilalkii afduubka ka dhaca gobolka hiiraan xilli baaqnay direen cid walba oo ka qayb qaadanaysa falalkaasi zakariya xasan ayaa faahfaahinta warkan haya waxaa isa soo taraya walaaca laga muujinayo xaaladda gobolka hiiraan gaar ahaan marin ku yaala degmada mataba'an oo ah degmo ku taal dhanka waqooyi ee gobolka hiiraan una jirto todobaatan iyo shan kilomitir magaalada beledweyn maalmihii lasoo dhaafay halkaasi waxaa ka dhacay dilal u abaabulan habaqoyl iyo weliba afduub loo geysanayo dadka shacaabka ah ee ku socdaalaya wadada isku xirta gobolada hiiraan iyo galgaduud ee maamulada galmudug iyo hirshabeelle baaqyada ay dirayaan dhalinta iyo waxgaradka goboladaasi dega ayaa maalmihii u dambeeyey issoo tarayay waxaana ka mid a nabadoonada codkooda ku biiriyey in si degdega wax looga qabto xaalada ka taagan guud ahaan gobolka hiiraan nabadoon maxamed yaxuub isxaaq nabadoonka ayaa tilmaamay in xaalada ammaan ee wadadaasi isku xirta galgaduud iyo hiiraan ay noqotay mid maalin weliba maalinta ka dambeysa kasii daraysa iyadoona halkaasi ay ka dhacayaan afduubyo iyo weliba diilal u abaabulan waxaana falalkaasi geysanaya maleeshiya u abaabulan qaab haab qabiil sida uu sheegay nabadoonku
xaaladda gobolka waa in ugu saaxada meeshan joogay runtaas ma maqlaysaa waana soo qaabdaran hal dhinacoona ka qaabdaran yahay gobolka oo dhan ma wada xumo hal dhinaca xoogaa calaadisaa haddii dhinacaani galmudug xaggeeda iyo xiriir la leeyahay iyo haddii guuraanka laftooda qayb sanbari ay tahay xoogaa dhinacaasaa culays ku jiraado haddana gobolka waxaaba ka bilaaban sida afduub iyo dad oo adigu aada moodinin galgaduud iyo meeshaan muhirshabeela ay iska galaan oo xuduudda kaleeyihiin dhaqanxumo badan oo ah hadda oryaalkuna waxaan la ka ahayn maalina uusa arrinaa ka jira dadaa laasuma markii laftuuto gaari lagala doona furshaa laga qaadana qadaradaas dabaa ka jirta waa ka digaynaa barwaha kuwaantoodo dhaqan islaamna ma aha dhaqan derisna ma aha in lagu waanto waan aan faraynaa insha allah ruuxii laba dooloodaa hadda hore isku dhacday isku dhici marka qolaa qaabdarrada bilowday qoladaan aan dhinacaan soo xigtaa qaabdarrada bilowday qolada kale galgaduudna waa ay ku daysadeen marka labada hadda ma kala foonaa la dhihi karaa marka annaga odayaasha dhaqanka reer hiiraan haddaan nahay waxaas waa xambaaraynaynaa fal islaamna ma aha wax haddaan raalle ka nahayna ma aha wax laisfaray wax lagu farxay midna ma aha hal la joojiyaan loona waxaana ku baaqaynaa dagaalkaas inuu istaago sidiisaba dagaalyiila tirinta wiilkama dhasho wiilka soomaali weligeeda waa ceel iyo baadi deegaan iyo lagu dhereeri jiray waayuu dambena dadkaana hub fudubaa la helay dowladdu haddana systemkaa sii burburay alla tacasini waa waraayo muwaadiniinadu waa waraagtay marka qaabdarradaasaa jirta waan laba dooloodoo walaalaha atuu aasin oo dhaliyo dhereeribaada dhinacaana barwaan hiiraan iyo galbeedkan galguduud iyo dhulkaas dadka hadda deegaanka u dhexeeya waaya qaabdarradaan hadda sii bilowday oo madax furasho dad aan la afduubsano daawad lagala daya madax fusharo laga qaadan ahaa nolosha cusub marka iyadana aad iyo aadaan ugu digaynaa lanahay dhaqan islaamnama islaamna maaha oo ciyaanka dhaqanka hiiraha anigoo afkooda ku hadlaayo waxaa la hala joojiyo hala joojiyo midkooda hadalkana halasugu yimaado adeer waa runtaa horta hiirshabeelle maamulkooda hadda waa isib yahay oo kii hore waqtigiisaa dhammaaday mid cusubaa hadda la wegloolay kii cusubaana weli hataan madaxweynaha gudahooda lama calamo saaran madaxweyne ku-xigeenkeena gobolkan hiiraha hadda joogo gudoomiyihii gobolkaa joogo wasiirka arrimaha gudaha maalidhow ka tago من دعوائنا شرف ضرر وبعد هذا ديار ولا هي وان قاب ضرر وان قبيلة كتير بدنا قاب قبيلة أولي وخبص وانا هذا نوان دي لدينا يري الناس في حاسلانا نرى هذه عبارة كنا حتى لما على مسار مرتا أول وحلا أبنا لكن أنا وذلك يجب أن يكون هداودياتنا إلى جرالك إهانا أملونينا dhanka kale nabadoon maxamed yacquub isxaaq ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ka jirta guud ahaan gobolka hiiraan isagoona baaq u diray xubno uu ku sheegay inay hortaagan yihiin nabadda gobolkaasi sidoo kale nabadoonka ayaa baaq nabadeed u diray jabhadda uu hogaaminayo jenaraal xuud taasi oo ah jabhad aada uga aragti duwan maamulka ka arrimiya hirshabeelle
أول معان هذا وجد بدأ من جهدنا هان جهنوغ من جهد لو بدأ nin la yidhaahdo xoog oo toban wiil oo ilma adeerkiisa meel la jooga la boonbooninaa adeer maxaana horta xoog wax hadda la boonboonin iyo wax la sheega ma aha laakiin waxaad moodaa geedaa waxaa laga sheegay oo godan yahay uma gooyo hadduusa gobolkoo kugu dabneen marka sidaas oryaalka daanaysaas waa keenaynaa insha allah dadka beelaha oo iska qabqabsanaya labada dhinac markaad fariina u diraysa bismillah soo jeedinteena horta marka hore waa in ilaahay laga cabsado wadadii toosneed oo rasuulka lagu dawanayna la raaco dilka islaamkana haddalaha diinta ka qabta waa loo la joojiyo derisnimadana la muujiyo ogyaalka warkoodana loo dhiga nuglaado gabadha oo ama dunaashada ah ama walaashaana ay asay qaadin hooyada ama bacdi gabadha kale oo kaas horjeeda oo kula midka ah oo hooyadaha oo kale oona ay gablanin sariirta daawada ku jiiftaan midda kale saxaabka ku jiiftana aysan maranin wiil hareerdeena aysan hayada cunin intaasaan soo jeedinaynaa insha allah xaaladda gobolka hiiraan ayaa muddooyinkii u dambeysay ahayd mid dhinacyo badan ka wajahaysa dhibaatooyin iyadoona dhan ay ka taagan tahay dagaalo u dhexeeya beelo walaalo ah oo halkaasi wada dega iyadoona dagaaladaasi ay sababeen xaalad nololxumi oo halkaasi ka dhalatay iyadoona degmooyinka qaar ee gobolka hiiraan laga soo warinaya in saraakaa xoogan uu ku yimi qiimaha wax lagu kala iibsado maadaama ay gebi ahaanba meesha ka baxday wadada isku xirta gobolada galguud iyo hiiraan taasoo muhiim u ahayd ganacsiga degmooyinka qaar
dab khasaare kala duwan geystay ayaa ka kacay guri ay ku sugnaayeen caruur yaryar kaasi oo ku yaala deegaan duulaadka ka ah magaalada dhusmareeb axmed ibraahim cali ayaa faahfaahinta warkan haya
faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dab khasaare kala duwan dhaliyey oo maanta saacadihii lasoo dhaafay ka kacay deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug wararka ka imaanaya halkaasi ayaana waxay kusoo waramayaan in guri ku yaalo halkaasi uu qabsaday dab xoogan kaasuu dhaliyey khasaare kala duwan deegaanka uu dabku ka kacay ayaa waxaa lagu magacaabi waxaa lagu magacaabaa bindhaan dheere waxaana uu dhinaca bari ka xigaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug waxaana wararku ay sheegayaan in deegaanka ay degnaayeen dad danyar ah guriga dabka uu qabsaday ayaa sida la sheegay waxa uu ka samaysnaa cooshado iyo baakada kaas oo sababay in dabku uu si dhaqsiya ku fido islamarkaana uu geysto khasaare kala duwan waxaa wararku ay tilmaamayaan in dabkaasi sida la xaqiijiyey uu ku geeriyooday cunug da-aadiisa lagu qiyaasay inuu u dhexeeyo laba sano jir ilaa saddex sano jir waxaana sidoo kale dabku ku dhaawacmay cunug kale iyo gabar kuwaas oo loola cararay mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee deegaankaasi inkastoo uu dabku socday saacado haddana waxaa dadka ku nool deegaanka bidhandheere ee hoostaga degmada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ee dadaalo badan iyo gurmad ay sameeyeen waxa ay ku guuleysteen in ay demiyaan guriga uu dabku ka kacay maadaama deegaanku uusan lahayn gawaari dabdamis ah ma jirto wax war ah oo kasoo baxay maamulka deegaanka bidhandheere oo ay kaga hadlayaan dabkani maanta ka kacay tuulada bidhandheere ee duleedka magaalada dhuusamareeb
weerar xoogan oo khasaare geystay ayaa lagu qaaday fariisin ciidanka jabuuti ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka hiiraan wararkaan ka helin deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa sheegaya in al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisina ciidanka dowladda jabuuti ay ku leeyihiin gobolka hiiraan dagaal u dhexeeya ciidanka midooda afrika ee amisom gaar ahaan kuwa burundi iyo dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa waxay ka dhacay deegaanka buulaburta iyo weliba jalalaqsi ee ka wada tirsan gobolka hiiraan dagaalkan ayaa ka dambeeyey ka gadaal markii al-shabaab ay weerar dhowrjih ay ku qaadeen saldhig ciidanka burundi ay ku leeyihiin deegaanada buulaburte iyo weliba jalalaqsi oo ka wada tirsan gobolka hiiraan waxaana ka dhacay dagaal muddo saacada socday oo dhinacyada dhexmarayay mas-uuliyiinta deegaanada buulaburda iyo weliba jalalaqsi oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay in dagaalkuu jiro laakiin ilaa haatan aysan xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ee ka dhacay ama ka dhashayba dagaalkaasi ka dhacay deegmooyinka buulaburta iyo weliba jalalaqsi khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lasoo sheegay inuu ka dhashay dagaalkaas iyadoona dadka deegaanka ay noo sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta kuwaasoo isdhaafsanayaan al-shabaab iyo weliba ciidamada ku sugan halkaasi ee ka wada tirsan burundi africa waa ciidamada africa ee amisom kuwa burundi iyo weliba maamulka gobolka hiiraan dhinaca kale war qoraal oo kasoo baxay dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxay sheegatay in dagaalkaay ku dileen hal askari oo ka mid ah ciidanka amisom gaar ahaan kuwa burundi halka askar kalena ay tiradooda aan ay cadeynin ay dhaawac xoogan ay soo gaarsiiyeen si kastaba dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxay horey weeraro kala duwan u geystay khasaare isugu jira mid dhamashiyo dhaawac ku qaadeen saldhigyo ay leeyihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa amisom waxaana dhowr jeer ay dhinacyadaasi dhex maray dagaal xoogan oo geystay khasaare isugu jira mid nafeed iyo weliba mid hantideed kuwaasoo inta badan al-shabaab ay dhabarka u ritaan dagaalada iyo weliba weerarada ka dhaca gobolada soomaaliya maamulka puntland ayaa ciidamo fara badan geeyey gobolka sanaag oo murano kala taagan yahay maamulka somalilan puntland ayaa ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa daraawiishta waxay geystay magaalada badhan ee gobolka sanaaga sida ay wararka ku helayso idaacadda simbahi magaalada muqdisho halkaasi oo la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqi ka wadeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka uu hogaamiyo muuse bixi cabdi ee somalilan saraakiil ka tirsan sarsanana laamaha amniga ee puntland ayaa shaqo joojin waxay ku sameeyeen ciidamada booliiska ee ka howlgalayay magaalada badhan ee gobolka sanaag iyagoona geeyey ciidamo kale kuwa ah daraawiishta maamulka puntland saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta puntland ayaa ciidamada ku amray inay howlgallo ka dhana amniga ka sameeyaan gudaha magaalada badhan oo maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay amni darro sidoo kale daraawiishta lagu amray inay ka hortagaan somalilan oo doonayso inay galangala siyaasadeed ee ku yeelato magaaladaasi islamarkaana ay ka bilaabato codbixinta doorashada maamulka somalilan ugu dambeyna ciidanka daraawiishta maamulka dumb waa puntland ee la geeyey magaalada banaan ayaa waxaa la faray inay si adag uga dagaalamaan dadka ka ganacsada maanduuryaha qaar weliba gaar ahaan qamriga kuwaasoo maadooyinkii dambe lasoo bandhigayay magaaladaasi isku soo wada duub magaalada badhan iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ku murunsanaa maamulada puntland iyo somalilan oo looga kala arrimiyo garowe iyo weliba waa ma- waa magaalooyinka garowe iyo weliba hargeysa waxaana puntland ay dooneysaa inay ka hortagto qorshe ay somalilan ku dooneyso inay dib uga bilowdo codbixinta doorashooyinka laga filayo in ay ka dhacaan maamulka somalilan halka warkaasi oo aad kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda simba ee magaalada muqdisho iminkana akhbaaraadka dibadda jabhadda balazoria ee gobonimada dirirka galbeedka sahara waxay duqeymo aagga loo yaqaana kograta paferson ee ku maamusha morocco ku taala koonfurta fog ee dhulka lamadegaanka ee weerar rabat ku tilmaamay inuu ka qeyb yahay dagaal halkaasi ka dhacay ciidanka saharaawi waxay bilaabeen safar gantaal oo ku wajahaan kuarkreto kuwaasoo taalla xadka u dhexeeya morocco iyo weliba mauritania wakiilada wararka ee saharaawi ee loo yaqaano s b s ta ayaa bayaan ay soo saartay axaddii soo saartayna waxay ku sheegtay iyadoo kasoo xiganaysa hogaamiyaha militariga ka tirsan xooga gooni istaaga ama weliba gooni gosodka ee sahraawi macroco waxay howlgala military ka bilowday saddexi tobankii novembar aaga kaydka coreto koonfurta fog ee dhulkii hore ee isbaanishka si ay uga soo saaraan koox ay ka mid tahay falagada sharaawi oo xanibay muranka ay gaareen weliba dariska mauritania bayaanka sbs ayaa sidoo kale lagu soo waramay weerar ka dhacay derbiga amniga ee kala so- waa kala soocaya dagaalyanada sahraawi iyo weliba xooga marookaanka ee cirifka baran ugu dambeynna burcad badeed ayaa weerartay markab xamuul oo laga leeyahay dalka turkiga meel u dhow xeebta galbeedka afrika waxayna afduubteen afar iyo toban badmax halka mid kalena ay dileen waxaana militariga turkiga qorsheynayaan howlgal ay ku badigoobayaan agaasinka badda ee turkiga ayaa sheegay in shaqaalihii markabka ee hore ay soo xireen meel ammaan ah la- taasoo laakiin burcadbadeedka ay ku qasabtay inay soo galaan lix saac kadib intii galangalku socday halka shaqaale u saarnaa maraakiibka emil loo yaqaana v mosarto ay dhinteen warbaahinta turkiga ayaa aqoonsatay dhibaat- waa dhibanaha inuu yahay injineer farmaan imanyow ninka loo yaqaano oo u dhashay zirbijan oo ah ninka keliya aan u dhalan shaqaalaha turkiga markii ay- ay- ay qaateen shaqaalaha waa bidood sabtidii burcadbadeeda waxay markabkan u tageen gacanta geni iyadoona ay ku socdeen saddex madmaax sida ay sheegayaan wakaalada wararka ee andalow marka waxaa hadda kasoo jeeda dalka gobon bartigantel madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan ayaa laba jeer la hadlay saraakiisha sarsare kuna faray inay markabkan furkan iyo waa loo yaqaana yirin sida ku sheegay madaxtooyada turkiga qoraal kasoo bandhigay batista twitterka wuxuuna intaas ku daray erdogan inuu soo saaray amaro ku saabsan soo qabashada shaqaalihii la afduubtay yirin ayaa la soo xigtay inuu yidhi burcadbadeed garaacana shaqaalihii markabka waxayna tageen lugta dhaawaca halka mid kalena ay weli saarnaa markabka uu afduubtay weliba uu qabay dhaawacyo soo gaaray mugdiyaashii weliba howlwadeenada markabka m v musaarta loo yaqaano afduub looga hegeystay qoriga gacanta geni waxayna si muruga loo xaqiijiyeen mid ka mid ah shaqaalihiisa dilay kuwa kalena laga afduubtay guud ahaan waxaa halkaasi kusoo ameenaya warkis waa duhur oo aad kala socoteen raadiyaha simba warka waxaa soo saaray halkaana idinkala socodsiinayay anigoo anas maxamed soman ah maxamed eeqalfaa farsameynaya cidda warka iyagoo sheegay dib waxay uga daalaacan karaan barta internet-kan ku leenahay ee www simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga hor
اهلا وسهلا وسهلا ورني وقور ما تمد دبدان بكو اوغاي انا شل يا امي شل ما تمد الحمد لله marka xali raadiya daar حي waxaana maqlaa simba waa wareejiha simba simbadaa maxaabanayo اذاعه بواي سيمبا عليرا مقعد simba lawaax waaye ساعه عدكها ولا كسا وينك sasa simba nakuja raadiyo simba waa idaacadda islaamkii oo ummadaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka howsha bulshaday u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday idhehday baahinaysaa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radio simba i maqashii i madadaaliya ogeysiisyo muhiim ay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idha u baahdow ha moogaan ha moogaan radio simba idaacadda simba waxay ku taallaa daarta alkhaliij kalena xiriir taleefon lambar shan iyo labaatan soddon iyo siddeed labiyo toban ama lixdan iyo shan afartan iyo shan toddobaatan iyo afar Sasa Simba nakuja.
dhammaan waxaa laga codsanayaa dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan